Maamulka degmada cadaadahyo weliba ku guulaysada iyo xalyo ku deeranga shaqaaqooyinka ku dhex jara bulshada wadadeganga deegaanada Ducaley iyo Bandiiraley kaasayti oo ka salaysanaya barkadaha biyo si xoolo yoon ku waraabsadanga walibana yeesheentay dhibaato oo ku dhalatiya deegaanka lagu qodo waa baraakadaha kulankun oo laha ka afjaraay iyo weliba gobro ku hayaya maamulka degmada cadaada taliyaalka ciidanka booliska iyo qeybo shilduwan ee bulshada deegaankaasaya iyadoona laka heliya in si nabad ee lagu wada noolada walaagii adeegana lanku dambooya maamulka gadoomiyaha degmada cadaada faarax siidow warsame ayaa ciidanka booliska amarya qofkii amar la-aan qoda baraagada ama dhismo qaldana dhisa ku socoona degmada warqada sharci aan kuwadana in sharciga la marsii doona walibana sidoo kale shacabka uusan ka baaqay in si nabad ee ku wada noolaadana kii baraagaha xoogaa afka maalmahan uu ka jiray ilaa muddo aan joognay haddana waan ku heshiinay waana soo xalinay wixii aan ku xalinana dee waa sheegayna insha allahu waxaan rabnaa marka inaan sheegno dadka deegaanadan way soo laalaabatay in la qodo ama guri laga dhiso ama barkad laga qodo waxaan uga digaynaa dadka deegaanadan damacu ka gelayo inay bina ka samaystaan hadda ka horna waa u sheegnay hadda kabacdina waa u sheegi doonaa inaysan iyagoon fasax maamul haysan aysan waxba samayn karin qofkii u baahda inuu bina samaysto waa inuu fasax maamul helaa meeshaas inay meel u munaasaba a tahay deegaankaas iyo inaysan ahayn iyaga maamulka ka warqaba qofkii damaciisa iyo rabitaankiisa ku qota ama ku dhisa hadda kabacdi iyo hadda ka horba sidii hadda ka horba ahayd ganaaxii laga qaaday unbaa laga qaadi doonaa iyo xabsiyu mudan doonaa waxaan u sheegaynaa qof dhow iyo qof dheer deegaamadaas dadkaasi ay wada degan yihiin walaalaha ah oo isku oo ka gees ka gees isku teedsan oo hadii alla kuuroya dadka birimageydayda ah walaalaha ah oo wada dhashay ay degan yihiin inaan laga ogoleyn wax khilaaf ah iyo wax maaragtay nacayb ah iyo wax isreexreexa iyo wax isfaham darraa midna aan laga ogoleyn dadkaas dad walaalaa weeye dad hadii alla kuuroya isku maamulo weeye dad isku magaca weeye dad maaragtay yacni wax kastoo isku diin oo isku dal oo isku deegaana weeye meelaha la joogo waxaa la rabaa meeshii hadda meeshii qofkii uu damacgalo inuu dhismo samaysto ama baraaq ha ahaato ama guri ha ahaato waxaa la rabaa inuu warqad maamul oo fasaxa u raadsado isaga maamulkaasi siinaya ama u diidaya qofkii asagoon maamulka ka haysan warqad sameeya waxaan u sheegaynaa oo askartu iyo saraakiishu ay ku amran yihiin inay ganaaxna ka qaadaan ganaaxii qoraana ay ka qaadaan asagana xabsi geeyaan haddii alla kuuro god meeshaas uu guri hadduu dhisana la dumiyo god hadduu qodana la xabaaro intaasaan saraakiisha ciidamadana amraynaa haddii ilaaha idmo waxaan rabnaa inaan sheegno wixii lagu heshiiyey meeshaan